maamulka deegaanka daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho ayaa maanta deeq qargaar raashin ah u qeybiyey afar boqol oo qoys oo isugu jiro danyar iyo qaxooti kuwaasi oo ku nool deegaanka daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho deeqdan gargaarka ah ee loo qeybiyey qoysaska danta yar iyo barakacyaasha ayaa waxaa iska kaashaday hay-adda qatar jaarati iyo maamulka deegaanka daarusalaam maxamed cabdiraxmaan gudoomiyaha deegaanka daarusalaam ee gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey deeqda gargaarka ah iyo tirada qoysaska ka faa'iidaystay maanta waxaan qaybinay raashin oo loogu talagalay sakaato firiga oo gaaraya afar boqoloo oo raashin ah kuwaasoo ahaa habriisiya gasacaana yaroo caana booraa waxaa loogu talagalay sakaato firiga waxaana keentay hay-adda la yidhahdo jaarati qaar jaarati waxaan u mahadcelinaa hay-addaas u mahadcelinaynaa iyo intii ka shaqaysay iyo maamulka gobolka banaadir oo nagu soo xoray u mahadcelinaynaa dadkaas masaakiintaana waa siinay afar boqoloo qoysay ahayd waxaa noogu soo dhammaatay si aad iyo aad u wanaagsan asalamu alaikum raxmatullahi barakatu si kastaba qoysaska loo qeybiyey deeqda raashinka ah ayaa baahi badan u qabay maadaama ay yihiin qoysas ka kooban danyar iyo barakacyaal